kooxo burcad koonfur afrikaana ayaa afduub u geystay wiilkan dhallinyarada ee soomaaliga ah oo lagu magacaabo yuusuf cali shiine kaas oo ka mid ahaa dhallinyarada soomaalida ee ku nool dalkaasi koonfur afrika yuusuf ayaa kooxdan burcad afduubtay kadibna u geystay jirdil xoogan kaas oo la geeyey mid ka mid ah isbitaalada ku yaala waddankaasi ugu dambeyntii yuusuf waxa uu geeriyooday dhaawacii soo gaaray gudoomiyaha dhallinyarada soomaalida ee ku sugan dalkaasi koonfur afrika cartan cabdikariin ayaa ka warbixiyey qaabkii loo dilay yuusuf cali shiine inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi inaa ilayhi raajicuun yuusuf cali shiino wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo track driver ah tragga inta uu maalmaha uusan shaqaynayna ku shaqaysto baabuurkan ubarka ah nin ganacsado ahaa magaaladan laga yaqaano caanka ah nin aada u fiican ayuu ahaa waxaa la waayey maalintii jimcaha saacaddu markay ahayd tobankii iyo bar isagoo ku guda jira raadinta nolol maalmeedkiisa sida inuu ka shaqaynayo maalintaas iyada ah ubarka gawaarida loo yaqaano ayuu watay iyo booltiga dhalinyaro madow ah oo afar ah ayaa waxay ka soo raaceen galvan meesha la yiraaho william movite kadib markaas ayaa dad ugu wardambeysay markii adiga abaarihii maqiibkii oo kale dhalinyarada ubarka inta badan way wada sheekeystaan markii la waayey dadkii tuhun ayaa wada galay raadinaa la galay taleefonkiisaa la wacay yuusuf muusan ahayn dadka taleefonada demiya taleefonkiisaa la wacay taleefonkiis markii la wacay abaarihii maqribadii oo kale oo la waayey dadkii oo dhan tuhun ayaa galay raadintiisaan galnay inta aan raadintiisii ku guda jirnay habeenkii oo dhan saddex sac iyo bar maray tahay dadka xaafadii wax noo soo baxa waan waynay waxaan warbixinna siiye waan waynay habeenkii o dhan waxaan ka raadinayn godadka khashimada oo aagaas ah ayaa waxaan hadnay information ah in nin wiilka qeyb qashin ah oo ku yaataalo guaduwezi meel la yiraaho qashinka lagu tuuro oo main dran ah ee aan lagu tuuray afkay ka xireen gacmaha way ka xireen madaxana jug weyn ay ka gaarsiiyeen taasoo markii dambabo isbitaalka aan ula soo cararnay alxamdulilaah saakay un dhakhaatiirta noo sheegeen in walaalkeena uu geeriyooday alxamdulilah ilaah subxaana watacaala mahad iska leh geeridan waa xaq laakiin yuusuf wuxuu ahaa nin aada u fiican ilaah subxaana watacaala gadaysina ma fidneeyo isagana waxaan u rajeynaynaa jannatulfirdows alaclaa insha allah dilalka bareerka iyo kuwa qarsoodiga ayaa loo geysanayo dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi koonfur afrika ayaa muddooyinkii dambe aada u soo badanaya dhowaan ayayd markii sidan oo kale loo dilay ganacsado soomaali oo lagu magacaabi jiray xuseen shiikhiyo cabdiweli kaas oo lagu dilay goobtiisa ganacsi